waa mahadsan tahay adeer waa ku dhawahay warbaahinta oola gurguduud waxyaalaha idinla soo xiriiray waxa weeye bacdama aan anigu ahay guddoomiyaha isbedel doonka jubbaland gobol north america gobolada jimhooyinkan hadda isbedel badan uu ka muuqdo iyo doorashooyinkii lagu soo fool leeyihiin arrimahaas wey maaragtay inaan wax ka idhaahdo waxaa ila soo xiriiray waayahay dhowaan magaalada kismaayo hotel casaasi weerar baa lagu qaaday waxaa ka dhalashay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac aad baana dadka soomaaliyeed uga xumaadeen oo u tacsiyeeyeen bal marka hore tacsidaada iyo bal weerarkii ka dhacay kismaayo iyadoo xilligii doorashooyinka lagu jiro sidaad aragtaa aada iyo aad adeer waa ka tacsiyeynayaa marka hore intii ku dhimatay ilaahay maaragtay bedel kheyr raba ina akrana jannadii allah ka waraabiyo dadkay ka baxeenna bedel kheyr raba allah siiyo inta ku dhaawacantayna iyadana waxaan u rajeynaa caafimaad sareexa oo deg dega intaas waa tacsidii soomaalida o dhan bay ka dhinteen dad aqoon-yahanaa oo innocent waxba aan geysan baa lagu laayay meeshaas intaas waa tacsidii iyo wixii maaragtay murugada ahaa dhanka kale arrintan waxay ahayd arrin shirqool ah oo dadkaas maaragtay meesha hoteelka waxaa deganaa dadkii isbedel doonka jubbaland madaxdeedii iyo shacabkeedii iyo aqoon-yahanadii ayaa deganaa waxaan dhihi karnaa inkastoonaan ahayn wax caddaynaa laakiin waxaan dhihi karnaa haddii qolo lagu eedeynahayo xiriirka ka dhexeeyey nimanka maamulka hadda hayay iyo nimanka duurka jooga xiriir ka dhexeeyay ahaayeen sababta shantii sano ugu dambeysay kismaayo qarax kama dhicin ammaan waxaa lagu haystay jujuub oo khasab oo dadka aysan hadli karin oo qofka hadlaba la dilaayo oo laleeyahay badda inta la geeyo waa al-shabaab lalahaabaa baa ka jiray laakiin nimankan adigu baaris badan iyo xogo badan markaan raadinay arrin maaragtay la dhihi karo wax laisla ogaabay ahayd sababtoo ah axmed iyo nimanka duurka jira waxbaa ka dhexeeya cashuur bay kala qaataan duxul bay wada dhoobsadaan dad dan ka dhexaysay ahaayeen mana doon mana doonayaan in axmed meesha ka baxo maadaama ayna doonayn axmed meesha inuu ka baxo dadkii isbedelka ka shaqaynayay oo maaragtay soomaaliyeed oo deg meesha hoteelka deganaa qaarna sharaf ku ahaayeen wey waxaa la taargadgareeyey oo lagu laayay meesha iyo qaar kaleo iska deganaa hoteelkaba maaragtay oo dana kaleo gaara iyagu u joogay marka arrintaas made waa arrin murugadeeda leh dadka soomaaliyeed bacdamaa maanta doorasho rabo in laga galo isbedel uu dhaco si dimuqraadiyad isu doorto haddii axmed ku guulaysana lala shaqeeyo haddii nin kale uu ku guulaysana lala shaqeeyo ay ahayd in dadkii maaragtay qarax iyo dil iyo cabajuglayn loogu hanjabo oo la laayo waa arrinta maaragtay kismaayo ka jirta oon ka dhawaaqaynay ka mid tahay oo maaragtay aan ahayn in dimuqraadiyadda aysan kismaayo ka jirin inaysan ammaan ka jirin inay maaragtay aanaan ka baqayna inay doorasho xalaale imaan weydo in wixii horay u naqaanay oo axmed guri mugdaa intuu askartiisa geeyo gacmaha u taagi jireen oo kale inuu sameeyo waxyaalahan ka digeyna ka mid tahay arrintaas waayahay waxaad sheegtay in arrintan axmed madoobe lagu ku leeyahay inkastoo idan caddeyn hayn haddana meeshaasi dad badan baa deganaa wariyaal baa ku jiray gabar waxaa ku jirta sidoo kale qurba jooga oo markaasi soo degtay kismaayo oo dooneysay dalkeena degta oo kismaayo degtay rajo wanaagsanna kalaadayada ninkeeda halkaasi ku geeriyoodan allah u naxariistee marka ma waxaa leedahay arrintan waa shirqool lasoo abaabulay oo axmed madoobe iyo kooxdiisa ka dambeeyaan
waa loo malayn karaa sababto ah wararkana soo gaaraya waxay odhanayaan afar nin oo askartii raaskambooniyiinta ah baa meesha timid saacado kahood waxayna yidhaahdeen meesha madaxweynihii baa imaanaya maadaama uu madaxweynihii imaanayana waxaan rabnaa hoteelka inaan baaris ku samayno oo kor iyo hoos aan ka baarno daqiiqado kadibna dagaalkii baa qaraxii baa bilowday iyo gaarigii ay wateen oo gudaha ay la soo galeen baa qaraxa gaarigii ugu horreeya oo qarxay waa gaarigii afartan nin oo eraska moodiinta isu sheegay ay wateen si kastaba ha ahaato arrintaas waxa weeye macdama ayna shan sanana waxba ka dhicinin oo wax maaragtay nabad oo qafaal oo maarata dadku aysan hadli karin ka jireen ciidankiisii biriiskiisii niman qabo oo baabuurtii wato oo leh waxaan madaxweynihima imaanayana ay meesha soo galeen waa loo fasiran karaa lama dhigi karo marka axmed baa ka madax banaan iyo xiriirka dheer oo horey uga dhexeeyey axmed iyo nimanka duurka jooga oo aday tahay dhuxusha ay wada dhoobsanayeen iyo canshuurta ay kala qaadanayeen iyo ammaanka ay siiyeen magaalada uu joogo shanta kilomitir uu joogo aysan weerar kusoo qaadi jirin waxyaalahaasoo dhan markii laisu geegeeyo waa wax la dhihi karo maaragtay arrintaa lug buu ku leeyahay maamulka hadda ka jira magaalada kismaayo wayo arrimahaasoo idin markaad isku gegeysan adig guddoomiye isbedel doonka jubbooyinka ayaad ka mid tahay baa tahay aan dhehe marka ma laysdhihi karaa axmed eedeyn ma laha xilli doorashana waa ku soo aaday arrintanna shabaab baa ka dambeeya iyagoo iyo maadaama iyagu sheegteen taas ma lays odhan karaa oo waa arrimo siyaasadeed
maya ama horta ayagu nimankan duurka jooga sidaa aad caadadooda tahay wax kasoo dhaca ayagaa sheegta haddii wadamada yurub ay wax ka dhacaan ayagaa sheegta iyo meel kaleba iyo north americaba taa waa dhaqankooda oo hadda la dhihi maayo exactly ayagaa sameeyey oo way sheegteen lama dhihi karo laakiin tuumada aan qabno iyo aqoontaan u leenahay meesha waxa ka jira iyo ninkan iyo ciidankiisa iyo ragga maaragtay saraakiishiisa aqoontaan u leenahay lama dhihi karo wuu ka madax bannaan yahay sheegashaduna waa ayaga ficilkan inuu asagu yahay baan maarta anagu aada u rajeynayna waa yahay doorashadii baa la filaya inay dhacdo axmed madowena wuxuu sheegay inay dhacayso doorashada waktina aan lagu dari doonin rajayntee laeg baad ka qabtaan haddaad isbadaldoonkii tihiin inay doorasho dhacdo xalaala lagu qanacsanaan karo sidaan ogsoonnahay dowladda federaalkana laftirkeeda mas-uuliyad baa ka saaran doorashadaasi dhacaysa waxaan ogsoonaya in xaaf oo doorashada in badan diidanaa in la qabto uu isdhiibay oo dowladda federaalka markii dambe muqdisho tegey ma la filan kara axmed madobe saacadaha dambe inuu arrintaasi faraha kala baxo maadaama isaga iyo khayre wararka qaar ay sheegeen heshiis hoose ay ka dhexeeyo
maya way kala duwan yihiin xaaf iyo axmed madobe xaaf argaxiso ma ahayn mana soo marin waa nin oday ah ganacsado oo businessmana weeye haba jirto dabaaca siyaasadeed inay haysay laakiin uturis waayeelnimo iyo uturis nin oday ah waa ka muuqatay oo shacabkiisa oo u turhayo oo haddana in laisku jiijiyo maaragtay khilaaf iyo dagaal ay galaan iyo in la burburo oo nidaamkii asagu si wanaagsan uga soo shaqeeyey inuu burbur ku yimaado isagoo weliba maaragtay meelo badan ka fiirinaya la tashanayana dadkiisa xaafiya ninkaas ku yimid ninkan waa nin asal ka yimid argagixiso weeye oo taqaanid oo gudoomiye ku-xigeenkii al-shabaab ah oo gudoomiyihii xisbiga islaam ah oo asaasayaashii kamida weeye marka waa ka duwan yahay ninkan xiriir dheer oo qoto dheer oo marnaba maaragtay aan la inkiri karin buu la leeyahay nimankan la mid maaha marka doorashadan inay si xalaala ku dhacdo oo hufan oo dadku ay u siman yihiinna waa shaki baa ku jira haddaysan dowladda soomaaliya soo faragelinin sababtoo ah ninkan marna laga rajayn maayo wax nidaam ah oo kala dambeyn oo wanaagsan marnaba laga rajayn maayo horena loogama baran haatanna lagama rajaynayo laakiin anagu haddaan nahay isbedeldoonka iyo shacabka reer jubbaland waxa aan raadinayno aan rabno waxa weeye dowladda federaalka soomaaliya oo dalka o dhan mas-uulka ah una dhaaratay shacabka soomaaliyeedna iyadu masasho mas-uulka ah inay soo farageyso sidai warqadii arrimaha gudaha kasoo baxday oo kale maaragtay taasaan rajo ka qabnaa inay ku timaado doorasho xalaala laakiin marnaba laga fili maayo axmed iyo gruubkiisa inay doorasho qabtaan waayahay axmed madobe hadduu soo laabto maxaa dhici kara
mayahima hadday horta maya axmed madobe wuxuu kusoo noqon karaa in maaragtay dee sidiisii uu askartiisa inta dhar carabi u geliyo uu yidhahda gacmaha ii taaga kusoo noqon karaa laakiin doorasho hadday timaado axmed mana soo noqonayo isaga laftiisa hadduu caqli leeyahay doorasho xalaal hadday timaado ma uu sharaxayo isaan qabnaba inuusan sharaxi doonin baan qabnaa sababtaa dadka wuxuu u geystayna waa ogyahay aqoontiisa iyo baahida loo qabo inuu ka horwareegana uu ogyahay isbedel in la helo oo jubbaland isbedel laga helana dadku inta ay rabaan uu ogyahay marka isagoo intaasoo dhan ku xisaabtamaya haddii ay maaragtay nin garashala yahay ma filaayo in haddii doorasho xalaala ay timaado dowladdu ay hogaaminayso xitaa inuusan sharaxayo inuu madaxweyne hele iska wadaayo
waaya guddoomiye isbedeladoonka ayaa tahay suldaan gurey maxaad soo jeedinaysaa oo dowladda federaalka iyo beelaha dega ee gobollada jubbooyinkii iyo aqoon-yahanada gobolladaas kasoo jeeda iyo siyaasiyiinta iyo dowladda federaalka aada u jeedinaysaa
waxaan usoo jeedinayaa dowladda federaalka soomaaliya ayada ayaa mas-uul ka ah shacabka reer jubbaland oo dhibooday oo sideed sano muddo ku sidan dhib badan la kulmahayey oo la ciqaabahayey oo xorriyatul qowlkii laga qaaday oo maaragtay aysan horumarkooda iyo dhaqaalahooda aysan ka fikari karin aysan hadli karinin waddooyinkii ay kala xiran yihiin isu mari karin maxaan ku rahdaa qofna uusan cabiri karin fekerka uu qabo iyada ayaa mas-uul ka ah waxaan uga baahannahay dowladda federaalka soomaaliya haddaan nahay shacabka reer jubbaland waxaan u diyaarsannahay ama aan rabnaa isbeddel inuu ka yimaado gobollada jubbooyinka shacabka aqoonyahanada dhalinyarada haweenka dhammaan dadka shacabka oo reer jubbaland waxay u diyaarsan yihiin isbeddel isbeddelkaasna waxaan ka rajaynaynaa inay nagu hogaamiso dowladda federaalka soomaaliya haddaysan dowladda federaalka soomaaliya gacanta soo gelinin oo isbeddelka shacabka uu rajaynayo ama ay u qahamoon qabaan oo baahida weyn u qabaan haddaysan ayadu hogaaminin shacabkaas haddii waxay noqonayaan shacab u gacan galay dalka kenya waad ogtihiin axmed waxaa meesha ku haya waa ciidamada kenya ciidamada kenyana waa dadka laaya dhulkana nagu haysta baddana nagu haysta wey waad ogtihiin oo baddii soomaaliyad muran gelisay waad ogtihiin oo dhulkii iyo xuduudkii noo dhexeeya xuduud deeraadka ahbay isa soo dhaafteen bay ilaa iyo baled xaawo iyo ceelwaaq iyo dhulkii oo dhan waxay ka jeexaysaa waxay ka jeexaysaa magaalooyinkii bartankooday derbi dhismaha ka wadaa waxaa sahlaya oo waxaasoo dhan sabab oo sahlahayana waa maaragtay maamulka hadda ka jira weye kismaayo haddii uu ku soo noqdo dowladduna waxay u dhaalatay inay ilaaliso xuduudaha dalka soomaaliya mid dhuleed iyo mid badeed iyo mid cirba iyadaa marka mas-uuliyad ka saaran tahay inay intaasoo dhan ilaaliso inay shacabka soomaaliyeed oo ay mas-uulka ka tahay u dhaalatay inay xorriyaddooda usoo celiso gumaysiga ku jira sababta axmed wuxuu ka yimid asal kililka shanaad waa dhul gumaysi weeye halkaas wixii looga dhaqmi jiray oo amxaaradii munkista iyo wixii kasii horreeyay ay ku dhaqmi jireen nidaamkiiba usoo wareejiyey halkan soomaalidu mataqaano nidaamkaasoo kale iyo gumaysigaas iyo caburistaas mataqaano nidaamkiiba dadkii kula dhaqmay dadkiina waa baaba-ay dad magaalada kismaayo iyo wixii deganaay oo dhan way ka qaxeen dhulkii warna xeryaha qaxootay jiraan warna barakacyaal bay magaalada muqdisho ku yihiin marka si dadkaas ay usoo noqdaan oo guryahooda usoo noqdaan waxaa loo baahan yahay marka dowladdu inay hogaamiso oo ay doorasho xalaala qabato dadka hantidoodii waa la boobay guryahoodii waa la dumiyey waa la laayey dumarkoodii waa la kubsaday wax u dhaqan dadka reer jubbaland ma jiro marka waxaanan ka codsanaynaa dowladdana inay arrintaas soo farageliso odayaasha dhaqanka ee jubbaland aqoonyahanada dadka aqoonyahanada kasoo jeeda jubbaland gabdhaha iyo haweenka kasoo jeeda jubbaland dhalinyarada kasoo jeeda jubbaland cid kasta oo reer jubbaland ah waxaan ayagana ugu baaqayaa inay arrintaa ka midoobaan axmed isaga wareejin lahayn isbedel xalaala u heli lahayaan ay maaragtay ay ka shaqeeyaan siiba odayaasha dhaqanka xulitaanka baarlamaanka aad xulaysaan ha noqdo qofka aad saddex qof halay keenu yiri waxaas wax jira maahan mana aqbalayno haddaan nahay madasha isbedel doonka jubbaland ama golaha isbedel doonka jubbaland odayaasha waxaan kula dardaarmaynaa qof u qalma inuu noqdo matalaada shacabka uu ka yimid oo aqoon leh oo dhalinyaro ah ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdoba waa inaad soo doorataan qofkaasoo horseedi kara isbeddel inuu ka yimaado jubbaland sababtaa nin maaragtay aan isbeddel keeni karin ma ma anfacayo dadka jubbaland in loo magacaabo ma rabno maaragtay nin laidin yeeriyey inaad soo magacowdaan ninka beesha ka soo dhex baxa oo aqoonta leh oo isbeddel keeni kara ninkaasaan rabnaa inaad soo magacowdaan si aan u gaarno isbeddel si aan u gaarno marka adinkana intaasaan kula dardaarmayaa dowladdana intaasaan kula dardaarmayaa maamulka hadda jiro axmed madoobe waxaad ogtihiin kuma imaanin rabitaanka shacabka reer jubbaland kuma imaan wuxuu ku yimid rabitaan dowlado shisheeyuu ku yimid iyo niman dan gaara leh urur goboleedka iigad uu hogaaminayey kuwii amxaarada wakiilka ka ahayo gabrey iyo ay ka mid ahaayeen iyo ciidamada kenya waxaasuu ka yimid ma jirin marka shacabku in bawer sheerin wax lagu qaybsaday dadka qabaailadoo farada badan oo jubbaland degan waa la wada degaa jubbaland qabiil soomaaliyeed oo ka maqan ma jiro dadkaasoo dhan wax miyaa maaragtay feera looma samayn ama bawer sheerin kuway qaybsan dad baa marka waa la maamulay waxaa qofkii hadda qofkii farta taago arrintaas ka hadlana waa waxaa loogu goodinaya in la dilo ama wuba cararaya ama waa la dilahayeyba hadday tahay waad aragteen baarlamaankii jubbaland si cadaalada looma qaybin golaha wasiirada jubbaland si cadaalada kuma dhisno garsoorka jubbaland cadaalad kuma dhisno saraakiisha amniga cadaalad kuma dhisno waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin waa maaragtay cadaalad darrada waxyaalaha ka dhacday ka mid tahay waxaan rabnaa waxyaalahaasoo dhan inay isbeddel ka yimaadaan maamulka isbeddel ka yimaado baarlamaanka isbeddel ka yimaado xukuumadda isbeddel ka timaado garsoorka isbeddel ka yimaado waxaasoo dhan isbeddel inay ka yimaadaan baan raadinayna marka si dadka deegaanka ah ay maaragtay uu qof walba uga dhex muuqdo maamulka jubbaland waa inaan u istaagno in isbeddel aan keenno annagana gacmaheen uu ku jiraa ilahina waa la kaashanaynaa dowladda federaalka soomaaliyana waa la hoos joognaa haddii aan leedno waxaa kaloo rabaa halkaa inaan kaga hadlo maalmaha waxaan maqlahayay jubbaland magaalada kismaayo shirad baa ka socda shir beeleed ah jubbaland beel ma leh beelaha soomaaliyeed bay udhexaysaa beel keliya waa wax laga xishoodo wey in beel inta soo istaagta tiraahdo jubbaland annaga iskale saanaan nahay saanaan nahay saanaan nahay wajeer iyo gaarisiya waxaan isku xiraynaa jigjiga iyo kismaayo oo waxyaalaha aadka looga xishooday lamid tahay dad aqoon-yahana intaas maaragtay culimo leh wax walba leh siyaasiyiin leh inay wax noocaas oo kale ay ku fakeraan waa arrin foolxun wey jubbaland waa la wada leeyahay waana la wada degan yahay qoys gaar u sheegan karana ma jirto afar iyo labaatan beelood baa degan oo soomaali ka kooban beel walbana waxay ku leedahay deegaan bay ku leedahay awood iyo cududna way ku leedahay marka beel dhihi karta annagaa gaar u leh oo waxyaalaha maaragtay dadka sii kala fogeynahaya ay ka mid tahay waxyaalaha la isbedelka ka raadinayna ay ka mid tahay marka arrintaasna dadka waa kula dardaarmayaa kuwii horey ugu kacay iyo kuwa hadda maaragtay beelaha kale inay maarata arrintaas ka waantoobaan intaasaan maaragtay dhihi lahaa iyagana dowladdana arrintaasaan u dardaarmaya shacabka iyo odayaasha dhaqanka reer jubbaland iyagana arrintaasaan kula dardaarmaya